weliba degmada diinsor ee gobolka baylaka gebagabeeyey koobka horyaalka degmada kaasey uusa dareeri muddo beliyo ku badan oon dhexeeya naadiyaalka heerka koowaad ee degmadaasaya kooxooyinka f c alaamin iyo f c midnimo yay ciyaarta fiinalka wada dheeleen welibana koobka guuleysatay f c midnimo gabagabadii ciyaarta markii a dhammaatay weliba koobka meelasayl kaga doonsiiyey naadiga f c midnimo oo ka guuleysatay welibana goobtasay ku hadalay gudoomiyiga maamulka degmada diinsoor cusmaan macalin cabdi iyo soonanka hambaliyay guuliya deerti naadiga f c midnimo wareegii bisha socday kooxihii degmada diinsoor ay wareeggaasi macnaha ku tartamayeen oo maanta ilaahay subxaana casa wajalla uu keenay in fiinalka la imaado fiinalkana ay imaadaan labadii kooxoo fiinalka u dheeli lahaa kooxda midnimo iyo alaamin soo saas maa ilaahaygaasi nabad nagu gaadhsiiyey oo raalli nooga noqday iyadoo aan wax dhibaato iyo brobleem iyo isiqabsi iyo isjiid aanan ka dhicin inaan soo gaarnay xidhiirkii inta ka shaqaysay oo ay ugu horeeyaan xidhiirka kubadda cagta ee degmada diinsoor waa kaga mahad celinaa anoo ah maamulka degmada diinsoor tobanka kooxood ee degmada ka dhisanna dharkii isboortiska ah loo dalbay nasiib wanaag degmada diisoorow yaallaa maanta dharkoodii kobahoodii waxoodii oo kumbad ah waxba aan ka maqnayn koox hebelaa la siinaa iyadaa badisi iyo koox hebel ma badanin iyo ma aha dhammaan kooxaha ayaa iskale qalabkaas isboortiga laakiin kooxaha kale oo soo dadaale jaa'isadooda gaaray u leeyihiin taas dhinac kastaba qof kastaba ha ahaado ku kalsoonaada lugtiina ku kalsoonaada ilaahaygiina ku kalsoonaada nasiibkiina ku kalsoonaada garsooraha sharafta badan leh oo ciyaartan bilowga ilaa ay hadda daadiyaynayay nin aad u qiimo badan waay si gaara uga mahad celinaa ku kalsoonaada